subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dalka kanada waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha oo qayb ka ahaa kulanka toddobaadka soomaalida ciyaarta faynalka ama kama dambaysta ee xalay dhacday waxaa wada ciyaaray laba kooxood oo kale ah kooxda banaadir ee toronto iyo koox ka socotay gobolka ohio oo lagu magacaabo t n t waxaana koobkan ku guulaystay kooxda ka socotay ohio iyada oo saddex iyo laba kaga adkaatay kooxda banaadir guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo safar ku maraya dalka kanada ayaa lagu martiqaaday inuu bixiyo koobkaas haddaba intii ciyaartu socotay xalay waxaan khadka telefoonka ku waraystay axmed cabdikariin walaayo oo ku magac dheer cantar jeenyo oo madax u ah guddida qabanqaabada maanta waxay marayaan horta marka u horeyso waa gebagabadii cayaarta iyo labadii kooxood ee hartamayey kama dambaystii usoo saftay iyo laba kooxoo odayaala ilaa lix kooxood ay hayakane ayay usoo safteen shalay waxaana isku soo haray toronto iyo washington koobkina waxaa ku guulaystay odayaasha kooxdii reer reer washington d c waan gartay marka koobkii maraykan baa laydinka soo qaaday sanadka maraykanka ayaa si ayaa sii qaadatay waan gartay tii labada iyo tobanka kooxoodna ilaa hadda way socotaa eber iyo eberna way taagan yihiin kooxda binaad binaadir oo torona ah iyo kooxdii ohio staris iyo labadii ayakana ay hartamayeen haddana garoonkay ku jiraan waxaa taagan dad badan oo maartay madaxdii soomaaliya kamid a dadkii madaxdii hore kamid ahaa sida waxaanala joogo jawaari waxaanala joogo farmaajo shalayna waxaanala joogay meerka magaalada toronto john terry marka dad badan oo kale oo wafdigaa la socdana way jireen maantana way jiraan dad badan oo wafdiga la socda waan gartay marka dee looma kala hadhin dhinac walba hadday noqoto wey looma kala hadhin barbarkay ka baxda barkay la qalin iga warran dhinacyadii kale ee tusaale ahaan ciyaarihii hidiyi dhaqankii ahaa waxyaabihii kale lasoo bandhigay iyaga waa soo bandhignay xaflad weyn ayaan qabanay ay kasoo qayb galeen maamulaha v o ga master yabarow iyo wariyaha gaydaan duray waxaan kaloo qabanay orodo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed sanadkan waxaa ku guulaystay tartamadii ban america inan soomaaliyeed oo tobanka kilomitr ku guulaystay maxamed axmed taasna farxad gooniyo kale ayay noo ahayd oo aan heli karin in ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay ka muuqdaan waan gartay marka maxamed faaraxi mo faaraxi reer london oo kale ayaa mid kale idinkana mo faarax kale idina maxamed kale aad hesheen maxamed axmed aan helnay oo reer tron ah tartankan meelo kala duwan mar hadii lasii kalayin bal iga waran qabanqaabada waxaa gacan naga siiyey company la yidhaaho hudhud iyo waxaana siiyey eagle pharmacy iyo waxaana siiyeen mid oo dadka mid daktara oo soomaaliya magaciisan aan haynin oo nin aad iyo aad u wanaagsana waxaa kale oo na taageeray koox qaarar badan oo dukaamo tujaar ku ah oo oo talyaaniya dadka naga dhuntay badanaa naga dhuntay ma caynayno laakiin ilaahi hasoo hanuuniyaan leenahay ma magacaabaynana inaan sheegno waa diidanahay tartankan markaad dib u yar eegtid waxyaabihii marka ugu xiisaha badnaa ee aad intaas aad ku dhex aragteen maxaa kamid ahaa inta uu socday in badan oo aan cayaarsiinay aan cayaarsiin jirin dhalinyaro yar yaroo ilaa sideed jir ilaa laba iyo toban jira ayaan u keenay ilaa ayakana laba iyo toban tiim ahaa waxaana ku guulaystay kooxdii horseed football club oo kooxda halkaas ku qaadatay ayakana cayaaro yaable ay soo dhigeen waalidiinta wadanka magaalada dhanna usoo baxay si farxad ay ka wada muuqato ma ahan muhiimada inay koox qaadato galaaska keliya waxaa muhiimada in laga soo wada qayb galo ilaa laba iyo tobankaa tiim oo dhalinyarada laba iyo toban macalimiina ayaa hayso oo tababarto waa arrin aad iyo aad loo dhiirigelisay waan gartay adiga u dhao dee ciyaartoy baad ahaan jirtay dhinacii kubadda oo adiga caawana dhinaca kubadda baad aada uga sheekeynaysay beryaan marka adiga u dhado kooxahii ciyaaraya ma ku jirta markaad guddida qabanqaabada iska saartid anigu maya ma ka qayb geli karo anigu maamulo gooniyaan ahay laakiin markaan washington iyo meelaha ugu imaado aya ayakaa ka sheekeyn doono ka sheekeeya aada waad mahadsantahay cantar jenyo kaasi wuxuu ahaa axmed cabdikariin walaay oo ku magac dheer cantar jenyo oo ka mid ahaa guddida qabanqaabada ee ciyaaraha ka socda lagu soo gebagabeeyey xalay toronto sahra rubuc qarni baa tartankani soo socdo madaxii laanta afka soomaaligana dee waa kaynoo sheegay v o iyo daanduriya ka qaybgalay bal ka waran tartankaa lasii keliya maxaa kaga baxay waxaaba cajiibaba cunuga habeenkaas dhasha hadda waxaan ka fekeraya caaw intuu la egyahay shan labaatan sanuu jiraa waa rubuc qarni
waa adduunyadii qarnigii boqolkii sano oo haaf laga dhigay shan labaatan sano marka waxaad garan kartaa inaysan wakti dhow ahayn dee dad kala duwan oo madaxda soomaalida laftigooda waa kuwii ka qaybgalay ilaa dee guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore dad kala duwan waxaana kasii daranba shan iyo labaatan sano dadkaas soo taagnaayeen marka waxaan filayaa wakti aada u dheer